bilowle waxa uu ka hadlayaa wax shalay raadle midna ma aha waa war been abuurash mana uu xishoonaya gobolkan iyo dadka degan iyo waxa ay kusug waxa laga soo maray iyo waxa haatan la rabo in la qabtana nin hadda ama xogogaalka ah ama qaybka ah ma aha warka uu sheegay juba ama jubbaland meel lagu wada dhistay ma jirto heshiiskii cabdisababa oo weliba heshiis outsider banaanka ka yimid ahaa daajirey waxbuuna qorayaa gobolkaana wax quseeya ma aha hadda waxa jubbaland isaga ugu yaqaan ama axmed madoobe ee hoostaga ah ma aha mid axmed madoobe hoostaga ma aha waxna maana wada dhisan sidaad la socotaan kalalaase iyo jaxwareer baa laga abuuray degmooyinka dambe sida doolow iyo beled xaawe toban iyo saddex qof ayaa lagu dilay weerar ay soo qaadeen bay ahayd qolyaha hadda isaga uu yaqaana juba way iska sheeganayaan juba iyo cambodia waxay ahaa qaladadun baa hawshaa wato saddex iyo toban qof baa ku dhimatay degmada baled xawo rayid iyo ciidan isugu jirto shir ayaa lagu qabtay doolow shirkaas waxaa hogaaminayay wasaaradda gaashaandhigga saraakiil ka socoto sida abaaduulka muxuu ahaa ciidamada genaraal cabdirasaaq iyo wasiirka gaashaan wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdalle iyo saraakiisha dawladan dariska nahay ee etoobiya ee amisom hadda qaybta ka ah sargaal muxuu ahaa ka socday maamulka gobolka ee maamulada degmooyinka khilaafkaas uu wada dhex maray waxaa lagu heshiiyey qodobo afar ah ayaa lagu heshiiyey ko qodobka koowaad wuxuu ahaa ciidamada in dagaalamay oo degmooyinka daba jooga sida kow xabad joojin iyo ciidamada in la kala qaado marka hore baled xaawo luuq dolow ciidamada joogo in muxuu ahaa la mideeyo la isu keeno qaybaha abnooyinka amniga degmooyinka ee looga reebay ma ahaane waxa kale in lasoo howlgeliyo labo dhibka dhacay intuu leegyahay baaxadiisa in la fiiriyo dadkii dhintayna ay helaan magdhow loona helo dembigaas iyo dunuubtaa cidda gashay in lagu soo oogo maxkamadna la horkeena saddex siyaasadda waxyaabaha muxuu ahaa siyaasadaha kala gedisan oo ama lixda gobol ah ama saddexda gobol juba nimanka hadda sheeganaya in aysan arrinkaa qayb ka ahayn hadda oo aysan muxuu ahaa shirkaana waxba ku lahayn iyagoo dib u sheeganayana aysan muxuu ahaa ka qaybgeli karin afar in shirweyne lagu qabto xarunta gobolka loogana wada hadla siyaasadaha lagu kala qaybsan yahay oo saddexda gobol iyo lixda gobol gobolkan ma lixda gobol buu raacaya ma saddex gobol buu raacaya ma goonibu wuu istaagayaa dadka wada degan gobolkan guda iyo dibadba iyo gobolada muxuu ahaa kale oo aan kasoo wada jeedaan dadka gobolkan degan in laga soo wada qayb galo dawladda federaalka ay dhexdhexaad muxuu ahaa shirkaas ay hogaamisay marjac muxuu ahaa u noqoto dadka siyaasadaha isku hayana ay ku wada hadlaan fayska siyaasada khilaafkeeda waxaa loo dhigay in shirka lagu qaban doono gobolka looga wada hadlo iyo shir dib u heshiisiin ah oo dadka khilaafyada ay ka dhexeeyaan iyo dhibaatooyinka dhacay shirka labada faysa waxaa looga ballamay in looga wada hadlo xarunta gobolka wax haba yaraata ee la qabtay ma jirto waana la jibiyey shirkii afarta qodobba waa la jibiyey waxaana jibiyey wasiir ku-xigeenka cabdalle baa sababtaas sameeyey isagana muxuu ahaa eedaa iska leh dadkii dhintayna muxuu ahaa waxba lagama soo qaadin dambiilayaashii ayuu warqad u qoros yidhi muxuu ahaa wada hawshii ciidamo lama soo saarin waa khilaaf hor leh iyo dhibaato hor leh ayay muxuu ahaa conflicts bay abuureen xaaladdu halkaas ayay hadda maraysaa annaguna go-aanka iyaga waxa weeye oonu ku baaqaynaa dadka gobolkan wada degan waxaan ugu baaqaynaa in dhibaato aanan laga dhex abuurin oo ay muxuu ahaa ka diyaar garoobaan cidda waddo waxaa kale oon ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah waftigii ay usoo dirtay khaladaasihii dhibaatada ka jirtay halkaas oo doolow etoobiya weliba gogosheeda la dhigay in dadka loo xilsaaray ay sameeyeen fashal iyo dhibaato iyo kala fogaansho dhammaanna qodobadii lagu heshiiyey la jibiyey haddana xaaladdu ay tahay mid mugdi ku jirta in tilaabo ay ka qaado dowladda federaalka ah oo waajibkii muxuu ahaa ay ku lahayd iyo doorkay ku lahayd inay dib u eegaan baanu muxuu ahaa ugu baaqaynaa dowladaha muxuu ahaa amisom ciidamada saraakiisha amisom na sidoo kale baynu ugu baaqaynaa dadka dhibka wado oo diidan in horey loo dhaqaaqo oo diidan in lala diriiro argagixisada oo diidan